gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa calaamadeeyey guryo si sharci daraa looga dhisay waddooyinka ay bulshadu si maalinla u isticmaali jireen oo ku yaala gudaha magaalada kismaayo gudoomiyaha ayaa arrinkan waxa uu ogol leeyahay helidda waddooyin waafi ah islamarkaana magaalada kismaayo ay noqoto magaalo la jaanqaado magaalooyinka kale ee caalamka iyo magaalooyinka kale ee ku yaala dalka duqa magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa bulshada ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay inay la shaqeeyaan bulshada shaqaalaha ku howlan dhismaha waddooyinka iyo weliba kuwa burburinayo waddooyinka la dhisay arrintaa hoostaa laga xariiqay waxaa jira dad intii burburka ahayd waddooyinkii waaweynaa gooyeen una qaatay sharcigu inuu hurdo oo uusan maalina imaanayn dhammaan dadka guryahaas ka dhistay waddooyinka waxaa la isla qaatay in la banneeyo qaybo ka mida hore baanu u duminay qaybana waanu soo calaamadaynay qaybana sabtida iyo wixii ka dambeeya calaamadayn doonaa waxaan rabaa inaan baaq u diro dadkaas qof kasta oo waddo dadka ka dhexaysa degay waa inaad intaanaan ku imaan waddada aad bannaysid waddooyinka ummadda soomaaliyeed baa wada leh dadka reer kismaayood bay ka dhexaysaa qofina ma qaadan karo maalin maalmaha ka mid haddii dalku burburay maalintii kala dambaynta iyo sharcigu soo noqdo baa lagaa duminaya maanta dowladda jubbaland waxaanu go'aansanay maamulka dowladda hoose dhammaan waddooyinkii magaalada la banneeyo duca qabe haddaad burburkii ka faa'iidaysatay oo ayaama deganaydi allah ku calfee bannee inta kuugu harta iyaga intaasaanu dirayaa fariina ninkaan bannaynna amar dowlad hooseaanu ku bannaynaynaa waana ka duminaynaa gorgortan cid aanu kala gelayno in waddooyinku xirnaadaana ma jirto howliyadda dowladdaas waa fadhiyaa taliyihii amniga degmada waa fadhiya guddoomiya xafa waa fadhidaa si kastaba ha ahaatee hadalka guddoomiyaha ayaa ku soo aadaya xilli maamulka degmada kismaayo ilaamaha ammaanka dhammaan ay u jeesteen sidii loo bannayn lahaa waddooyin badan oo horay bulshada ku nool magaalada kismaayo ay u dhisteen waddooyinkaasi oo hadda loogu talagalay loona diyaarinaya dhismayaal cusub looguna talogalay in bulshada ku nool magaalada kismaayo ay isticmaalaan kana intifaacsadaan